الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد نريه من آياتنا إنه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصلي وأسلم على أفضل الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قانعا وحن هلك أنتو استاقي إن أن إذن لقب صدو فرحة مناسبة عيد الأضحى وأن وحي يركي هذا كلمة كوبا وكسع بسن عيد الأضحى ciid ul adxaa kama hadli karayno annagoonan ogeyn meesha ay kasoo farcantay ama asalkeeda saaad ogsoontihiin nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam kulligeen qisadiisa waan maqalnay qof kasta waa yaqaanaa caaw waxaan usoo istaagay inaan wax yar qisadii nebi ibraahim ay meeshaan ciidul adxa meeshay asalkeeda ka imaatay saan ugu noqonno nabiyullahi ibraahim qisadiisa ayaan u baahannahay inaan wax yar ka hadalno dadku badanaa waxay isleeyihin qisada nebi ibraahim waa la yaqaanaa laakiinse ilahi subxana wa tacala kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab qisaskan ilahi subxana wa tacala kitaabkiisa ku sheegayo iyo aayaadkan waxay cibro ugu sugan tahay iyo tusaale waxay ugu sugan tahay dadka caqliga u saaxiibka leh ilahi subxana wa tacala aayad kale wuxuu ku leeyahay fadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin nebi maxamedow dadka waani waanadu waxay anfacdaa kuwa mu'miniintaa un marka caawa wax yar waxaan iska waaninaynaa oo qisada aan ku cibro qaadanayna waxa weeyaan nebiyullahi ibraahim calayhi salaam qisadiisa anoo soo koobaya maadaama waqtigu yaryahay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ilaahi subxana wa tacaala ayaa doortay ka doortay khalqigiisa saad ogsoontihiin wuxuu ku dhex noolaa qom ayuu ku dhex noolaa mushrikiin ah oo doortay inay ilaahi subxana wa tacaala sokadiisa caabudaan waxa la yidhaahdo asnaam ama waxa la yidhaahdo idols si soomaaliga lagu yaqaanay sanamyo ayay doortay inay caabudaan nebi ibraahim marka calayhi salaam maskaxdiis way qaadan weysay inuu caabudo wax aana hadlayn oo aana waxba fahmayn oo aana waxba ku tarayn aanana ku dhibayn marka wuxuu doortay inuu waxaan wax ka duwan raadiyo dadkiisa wuxuu isku dayay inuu u sheego waxaan caqli ma ahane caqligal ma ahane see see u samaynaysaan dhowr mar ayuu isku dayay ilahi subxana wa tacala kitaabkiisana wuu ku sheegayaa intaasoo suurad ayaa kaga hadlaysa nebi ibraahim wuxuu ku yidhahday aabbihiis aabbo maxaad caabudaysaa waxaan waa maxay waxaan kuma anfacayaan kuma dhibayaan waa sana meel iska yaalla muxuu maanta ku tarayaa kaasay kulligood waxay ku jawaabeen saad taqaaniin gaaladii hore waxay ku jawaabi jireen innaa wajadnaa calayhi aabaa'ana waxaan ka soo gaarnay aabbayaashan ayaan ka soo gaarnay wax kale ma laha aabbayaashan dhan baan ka soo gaarnay laakiinse caqligoodu ma bandhigayaan yacni waxaan waxba ku tarayn maantao dhan maxaad u caabudaysaa u sujuudaysaa marka maalin maalmaha ka mid ah nebi ibraahim calayhi salaam qoomkiisa ayaa waxay lahayn xaflad wax la yidhahdo ama banaanbax festival ay ugu dabaaldegayeen ilahyadu iyo waxyaalahaas marka waxay yidhahdeen soo bax ibraahimo na raac taali maanta nala soo dabaaldeg markaasuu nebi ibraahim wuxuu yidhaahday anu waan jiranahay idinma raaci karo intuu samada fiiriyey xidyaha fiiriy wuxu yidhi anu waan jiranahay faqaala innii saqiim waa muusan jiranayn waxaa la yidhahda nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu sheegay saddex beenood run ahaantiina saddex beenood ma ahan laakiinse waxa weeyaan sarbeeb ahaan u muuqatay dadka uu u sheegayay inay been ahaayeen mid waa tuu hadda aan ka hadlayna oo ahayd inuu ku yidhahda dadkiisii waan jiranahay maxaa yeelay wuxuu ka jiran yahay qalbigu ayuu ka jiran yahay waxaana ay ugu yeerayaan ayuu ka jiran yahay oo ilahi subxana wa tacala loogu shirig yeerayo midda labaad waxay ahayd markuu haajaray markuu ka hijrooday dadkan mushrikiinta oo uu aaday arabda muslimiina ayuu isagoo sii socda ayuu wuxuu jidka kula kulmay boqor boqorkan magaaladiisa marka wuxuu samayn jiray boqorkan dumarka quruxda badan ayuu wuxuu soo qabsan jiray wuxuu yidhi naag kastoo magaalada joogta ayuu wuxuu dhihi jiray hala ii keeno hadday ninkeeda la socoto hadday walaalkii la socotana hala iska daayo marka nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu la socday saara ayuu la socday xaaskiisa calayhim asalaam markaasaa uu loo soo sheegay waxa la yidhaha ninkaasa magaalada soo galay waxaana la socotaa qof saas iyo saas ah markaasuu boqorkii wuxuu dalbaday in loogu soo yeero loo keeno nebi ibraahim marka suu ku badbaadiyey wuxuu isticmaalay xirfa- xirfadii ahayd in haddii la yidhahdo waa walaashay la daynayo marka nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu sameeyey wuxuu yidhaha waa walaashay inkastoo ahayd xaaskiisa taas laakiinse waxaa waxay ugu muuqatay dadka uu sheegay inay been ahayd laakiinse been ma ahayd maxaa yeelay muslim ahaan waa walaalo waa waa walaalo dadka muslimiinta ah ilahi subxana wa taala ayaa kitaabkiisa kuleeyahay ku leeyahay inama almu'minuuna ikhwa marka nebigii maxaa la boqorkii meesha joogay wuu qaadan waayay sheekadii maxaa yeelay saara waxay ahayd baa la yidhahda qof qurux badan aad buu la cajab wuxuu yidhaha marka hala ii keena xoog ha looga soo qaadaa waxba igama gelin miro haddii xataa walaashiisa ay sharcigi waan jabinaynaa ee haa hadday walaashiisa walaalka ay la socoto dumarka hadday la socoto walaalkeed waa la deyn jiray marka waa jabinaynaa buu yidhaha marka saara wuu soo kaxaystay wuxuu keensaday gurigeedii marka wuxuu damcay inuu taabtuu damcay ilaahay amarkiis waxa weeyaan gacantii ayaa qalashay inuu markuu markuu damcay inuu taabto markaas wuxuu yidhaahday waa si kaa daynayaay bal waxaad samaysay maxay bismillah bay dhahday horta ma intuusu gacanta markuu usoo taagay bismillah ayay dhahday markaas gacanta ayaa qalashay markuu gacanta usoo waday markaas wuxuu yidhi waa si kaa daynaya waxaa dhahday bal ku celi si kay fasax bal mar dambe kuma noqonaye markaas waxay dhahday waaya iska tag bay dhahday mar labaad buu damca haddana inuu gacantii la soo aado haddana bismillah bay dhahday ilaahay bay ka magan gashay mar labaad gacantii baa qalashay mar saddexaad sidii oo kale ayuu sameeyey haddana gacantii baa qalashay markaas wuxuu yidhaha tan waa waalan tahay wuxuu yidhaha siidaa mar dambe kuma noqon markaan buu sii daayey waxay ku dadhay marka haajar ayay ku dadhay addoon uu lahaa ayay ku dadhay marka addoontaas waxay dhahday waxay u hibaysay nebi ibraahim calayhi salaam oo ahaa ninkeeda ayay dhahday ninkii saan ayuu yeelay sheekadiiba ay iga soo sheekaysay hadda ka hadlaynay markaas wuxuu yidhahda tan buu soo siiyey wuxuu soo siiyey hadiyadan buu soo siiyey qaadu yidhahda dhaaf ha igu soo noqo mar dambe mucjiza ahayd marka waxay samaysay saara qof wanaagsan caqli badan bay ahayd ninkeedii uu ahaa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ayaa waxay dhahdeen waan kuu guurinayaa qaado haajara marka nabiyullahi ibraahim wuxuu sameeyey haajara qisada ayaan soo koobayaa waqtiga waqtiga daraaddeed marka wuxuu sameeyey nabi ibraahim calayhi salaam wuu soo hijrooday haajarna ayuu soo kaxaystay iyadii cunugeed markay isguursadeen ismaaciil calayhi salaam ayay dhaleen waxay yimaadeen meesha hadda ah baytullahi alxaraam meesha ayuu uga tegey ibraahim calayhi salaam markaas wuxuu yidhaahday waxay dhahday haajara ma meeshaan baa nooga tegeysaa ma ilaahay subxana wa tacaala baa ku faray arrinkan markaasuu ku yidhahday haa ilaah baa i faray marka waxay dhahday ilaahay subxana wa tacaala nama dayacayo hadduu saan ku faray meesha ayuu uga tegey haajara marka meesha uga tegey meesha ayay yani waa taada qisadu waa dheer dhahay waxa weeyaan biyihii zamzamka ayaa kasoo baxay meeshii cabaar markay ku ku dhex oraday sacyi u dhexeeyey bayna alsafa walmarwa marwa ayay ku dhex oraday saas daraaddeed waxa weeyaan nebi ibraahim wuu soo wuu soo noqday markii dambe ismaaciil oo weynaaday ilahay sub- nebi ibraahim wuxuu cajiib ku ahaa riyooyinkiisa ayuu ilahi subxana wa tacaala u waxyoon jiray ilahi subxana wa taala ayaa riyooyinka u waxyoon jiray marka maalin maalmaha ka mid ah habeen habeenada ka mid ah ilahi subxana wa taala wuxuu u waxyooday riyooyinkiisa inuu gowraco wiilkiisa oo wuxuu yidhaahday wiilkaaga gowrac ilahi subxana wa taala ayaa ku yidhaahday markaasuu nabiyullahi ibraahim waa waa la ibtilay yani waa arrinta waa imtixaan wuu u yimaaday marka nebi ibraahim calayhi salaam ismaaciil buu u yimaaday markaasu wuxuu yidhahday nebi ismaaciilo wiilkayga waxaa lay faray ilahi subxana wa taala ayaa arrinka ay faray ee maxaad ka aragtaa fandur maada tara markaas wuxuu ku yidhahday yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min- min assaabiriin aaba wuxuu ilahi subxana wa tacaala ku faray samee waxaad iga waxaan ka mid noqonayaa kuwa ilahi subxana wa tacaala u sabra meeshaa waxaan ka ka qaadanaynaa cashar ku saabsan waalidka iyo wiilkiisa iyo carruurtooda say isku adeeci jireen say marka ilaahay subxaana wa tacaala ay timaado mataqaanaa awaamirtiisa say iskugu raaci jireen ee hal amar isku qaadan jireen say uu- cunugu u adeeci jiray aabbihiis xataa hadday tahay inuu naftaada kaa qaado bal meeshuu gaarsiiye arag bal ismaaciil calay- calayhi salaam wuxuu ogolaaday aabbihiis inuu naftiisa ka qaado oo ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa oofiyo markaas ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhahday markuu soo qaaday oo mundida sur ka saaray ayaa ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yidhaahday ونادينا أن يا إبراهيم نبي إبراهيم مكاس الله باقي قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين الرياضي وكر الشاك نبي إبراهيم ولو ابتلينا يقول الله سبحانه وتعالى مؤمن أنت ما ابتلى قف إله سبحانه وتعالى كعب صلاة يعني ما ابتلى الله سبحانه وتعالى يبقى يتقليها ومن يتق الله يجعل له مخرجا وي- ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قف إله سبحانه وتعالى كعب صلاة oo ilaahay subxana wa tacaala xuduudiisa ilaaliya oo maanta cunto halkaa taalla aa u dhimanaysid aadan u dhiman laakiinse haddaa u dhimanaysid waxa laga yaabaa waxaa jira yani waa lagu waa lagu fasaxa markaas laakiinse cunto halkaa taalla oo aad gaajo u baqan- u- u baktinaysid oo qofka la leeyahay laguma ogola inaa inaa cuntid waa tuugnimo waa xaaraan mooyaane laakiinse haddaad cuntid waa dembi bay kugu tahay marka haddaa ilaahay subxana wa tacaala ka dhowrsatid cuntada aadan cunin ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa aa uga baqdid yani ilahi subxana wa tacaala wuxuu kuu samaynayaa makhraj iyo meel aa ka baxdid iyo risq ayuu ku siinayaa marka nebi ibraahim calayhi salaam markuu ilaahay subxana wa tacaala adeecay kana cabsaday amarkiisana qaatay ilaahay subxana wa tacaala ayaa makhraj siiyey iyo meel uu ka baxo waatuu markii dambe ilaahay subxana wa tacaala ugu bedelay maxaa la yidhahda wan ayuu ugu bedelay amse u taqaanaan shiib ayuu ugu bedelay markaasuu shiibkii qowracay meeshaas ayay ka timaada marka qis- yani iidul adxa originkeeda marka waa halkaas waxaan wanaagsan inaan ku, inaan ku baraarugno walama jeedo dadkeena waa weyn yani waan ognahay laakiinse waxa weeyaan annagana se noogu noqoto cibro noogu noqoto maadaama waktigu uu yahay intaas ayuu kusoo koobaya laakiinse waxaan rabaa inaan mid yar ku daro munaasabadda ciidul adxa faa'iidooyinkay leedahay yani faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah tobanka bishan dilxija waa waxa weeyaan wax loo dhiga ma laha ilahi subxana wa tacala waatu ku dhaartay fi suurati al- al- suurati alfajr walfajr walayaali alcarsh walayaali alcashri washafci walwatr ilahi subxana wa tacala ay ku dhaartay maalmaha maalmaha adduunka ugu khayr badan waxa weeyaan maalmahan ah bishan ku jira dilxija tobanka maalmood ugu horeysa wax la sameeyo oo ka ajar badan ma lahan siduu nabigu sal lay slam sheegay ilaa mooye buu yidhahda yani ajarkood wax loo bandhigo ma lahan oo oo yani ka agdhow ilaa mooye qof intuu aaday mataqaana ilahi subxana watacaala u dagaalamay oo naftiisa kusoo waayo oo maal kusoo waayo meesha lagu shiido mooye qofkaasaa laga yaabaa yani inuu xataa soo dhaweeyey laakiinse maalmahaas wax kale oo ajarkooda loo barbadhiga ma lahan marka faa'iidooyinkaas ayaa leedahay maalinta ciidda orinjigeeda halkaas ka timaada maadaama waqtigu yarahayna waa soo koobaya hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa taqwada ilaahi subxana watacaala ikhwaan waxaa loo baahan qofka muslimka ah inuu ilaahi subxana watacaala ka dhowrsanaado meel kasta uu joogo arrinka taqwada ilaahi subxana watacaala annaga keliya naguma farad yeelin qoomkii naga horreeyey iyo dadkii ahlu kitaabka ayuu ila- ayuu ilaahi subxana watacaala ku farad yeelay watuu ilaahi subxana watacaala ku leeyahay qur-aanka walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu allah waxaan idiin dardaarmay dadow idinka iyo kuwii idinka horreeyay kitaabka ahlu kitaabka ah waa kuwii yuhuudii iyo nasaaradii inaad ilahi subxana wa tacala ka cabsataan meel kasta aad joogtaan aniguna waxaa idinkula dardaarmaya inaa ilahi subxana wa tacala ka cabsataan meel kasta aan joogno ilahi subxana wa tacala waxaan ka rajaynayaa inuu acmaasheenna ka dhigo kuwo khayr qabaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu insha allah walaakin mahad waa noo fasiray um, muhiimada oo ciida In- maanta maxaan kusoo dhaweyneynaa walaakin kaloo ka imaaday harvard um, ahmed ahmed idris La ilaha illallah wahdahu la shama ba'd. I'm going to speak in English one simple reason. I'm from a very strange city. My mastery of the Somali language is so low that I cannot sustain a serious. When I was having the initial conversation with my colleague, what exactly I was expected, what exactly we were expected, the idea was to share one the thought of success. How is it that we strive to the concept towards achieving it? First and foremost, success is this: the idea of coming together, meeting one another, one cold evening in a strange city called Boston. It's a, uh, we felt lo- alone and lonely for those of us whose only mission in being in this in seeing fellow Somalis, meeting masjids, seeing, but we never get the opportunity to down and see one another and cross an exchange. We are first certainly grateful for the invitation. That on its own is. Second, we have a very strange understanding of what the world is and how we are supposed to have what it is that we are. The mechanics of the world has been reduced to one simple thing. It and everything else in between works towards that. Go to work so that we get food to go to work so that we can have comfortable place. And we wake up in the morning so that we go to work to get food. This is the reality of the world it is as it so in describing what success is unfortunately in the world now, that is it. It is measurement of that. We are successful when we have good jobs. Successful when we have great families to go back to. We are successful when we get our meal at the end of the day. But what exactly is success? As the Sheikh uh, put it in his work, success to start with has to be the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the ultimate success, both in this world and in the here. Inability to link yourself with the fear of God the greatest loss that one can ever suffer. So let's put success from that measurement. The communities that we live in right now, we measure what we do by our own objectives, our own standards. Said will say, I wake up in the morning, I'll become an athlete, I'm going to do the 5,000 meters. If I win gold, gold is going to be my own measurement of success, belongs to me. Success for us now, it has to be starting with redefining the objectives. The objectives are not me as an individual, I as a person who is in school, or you who is going to work in the morning. Success has to be linked to how we link it to our families to start with. Second, how we link it to our communities. And third, how we link it to the greater Ummah of Islam that we are part of. So when we think about these things, we have these discussions on these things. Let's look at it from that perspective. If my message was intended to go to those of us who are much younger, let me put it this way. There are great people who went before us. We've heard of the story of Yusuf, we had- heard the story of Musa. Musa was the guy who looked up in the sky, prayed, and he received bread and all food just by praying. That is what in English they call manna from heaven, food dropping out of heaven. Unfortunately, the days of receiving manna from heaven ended. Those were the days of the miracles. Success now cannot be sitting back and saying that, oh, I'm just going to achieve, let me just. It has to start with taking appropriate actions, defining your own objective, ensuring that you meet this objective, and working towards that. That is the only path of success. Unfortunately, I wish it was any different. I wish I could wake up in the morning and say that I will have read a book even when I haven't opened it. But unfortunately, the pains of going through achieving success exactly. It has to go through hard work. But the sad aspect is as we work hard in this world, we are failing to link it to how it goes to the here. The Rasul sallallahu alaihi wasallam advising people on the best prayer said, the best of prayers through the Quran is ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. The two have to always go together. It's a loss to just seek the hereafter and say that I'm going to hide myself in a cave and pray to God and assume that everything will be okay. That is a loss. It is equally a loss to say that I'm going to work hard in this world, get all that I can eat, and I'll not think about the here. So my advice to one another is let's remember that our success here is linked to our success in the here. You wake up in the morning, if you go through your daily activities, if at the end of the day you realize that whatever you have done is not going to be linked to the hereafter, unfortunately you cannot measure yourself. Let's work hard in this world, let's go to the biggest of schools that we can get to, let's help each other in that, let's do the best of jobs, but it will be a loss if all this cannot be linked to the here. The hereafter, as we said, it is service to our family. For the young, it is service to our mothers. There are people who we have forgotten in this world. And when our Rasul sallallahu alayhi wasallam advising us says that if you want to find paradise, and that is, as you said, the ultimate measure of success, you can only find it under the feet of your mother. There is no other way around it. You cannot find success also in this world if every morning your mother wakes up and the sight of you gives her headache. That is a problem. You will never be successful. Allah subhanahu wa ta'ala promised you that your life on this earth will be miserable and the hereafter will be equally miserable, if not worse. So let's fear Allah, let's come back to our families, let's serve our parents as they are, let's serve the communities that we live in, and most importantly, let's serve Allah subhanahu wa ta'ala for whom our existence is all due. Fortunately, if that is not enough, I don't know what more I could add to it. But uh, I, I, I told Saeed that uh, we will be running away. It's an exam season for us, but we are here if there is anybody, especially for the younger people who need any assistance through the applications to the universities and so on, more than willing to be able to run this
Thank you very much, Ahmed Idris from Harvard, and my name is Asha. We're going to show a little clip number, so please.